qiil baa wuxuu leeyahay me qistun qayb ayaa waajibaya marka xuruuftii oo dhan loo eego yani waa dee laga reebayaa buu leeyahay intaa uu hore uga sii caajisaysnaa aw bijinaayatin ama wuxuu ka caajisay qaarkeed buu bijinaayatin waxyeelo horeo loo geystay ayaa xuruufta qaar kasii tegsiisay falmadhabu laa tukamalu diya diyadii lama dhamaystiraya markaa isagoo markii horeba waxyeelo loo geystay ay dhowr xaraf kasii jartay haddii mid kale u yimaado kan kale u yimi wixiiba la wada saari maayo intii hore iyada waa laga reebaya ama waxaa ka qaata amaa saamixin hayada qofka ficilkiisu laa yanbani calaa ficli gayrihi ficil qof geystay ficil mid hore ka geystay kuma dhismo walow qadaca hadduu jaro nisfa lisaanihi carabkiisa barkii ayuu jaray fadahaba waxaa tegay rubucu kalaamihi kalaamkiisu afar loo qaybiy qayb meesha oo waxaa ka saamase waa cagsiyey fa nisfu diyatin diya barkeed ayaa waajibaya waxau sheeku leeyahay hadduu jaro nin buu carabkiisa kala bar jaray nisfa lisaanihi ayuu jaray fadahaba waxaa tegay dabeed xuruuf rubucu kalaamihi hadalkiisa rubucii udhigmaysa hadalkiisii afar loo qaybiyey meesheed xuruuf udhigmaysaa tagtay carabkiina kala barbaa maqan aw cakasa ama waa cagsiyeoo carabka oo afar meelood loo qaybiy meel baa la jaray xuruuf hadalkiisa kala barkiabaa dabeedna tagtay fa nisfu diyatin diyo barkeedun baa labada masaleba waajibaysaa maxaa yeelay waxaa la leeyahay carabku dee waxa magdhowgiisa ama ay ahayd diyo dhamaystiran hadalkuna siaas leeg buu ahaa haddii waxyeeladani midkood un ay raadayso dee diyadu way ka waajibaysa markay labadoodiiba wada raadaysay ka faraha badan un baa la eegayaa ka faraha badan ayuun baa la eegayaa maxaa yele hadduu dee kaasi keliyooba waa ka waajibi lahay markaa marka carabka barkii la jaree rubuuculkalaamka u tagay dee xagga carabkaa badanoo kaasun baa lasoo qaaday markan kalena carabka rubucii la jaree nisfulkalaamku tagayna kaasun baa lasoo qaadaya oo nisfudiye ayuun baa waajibaya wa fi sawti sawtkiina diyatun ayaa ka waajibaya fain abala hadduu buro macahu la jirkiisa fain abala hadduu buriyo macahu xarakata lisaanin facajaza markaasuu ka cajisa cani taqdiici googoyntii wa tardiidi celcelintii fa diyataani laba diya ayaa ka waajibaysa waqiila waxaa la yihi diyatun diye ayaa ka waajibaysa waxau sheeku leeyahay haddii qofka laga tegsiiyo sawtkii isagoo carabkiisi iska caadi yahay oo googoyntii iyo celcelintiina karaya ayaa sawtkii ka tegey fadiyatun diya diyatun baa waajibaysaa xayd zayd ibn aslam waxaa bayhaqi ka wariyay madati sunna fi sawti ida inqataca diya sawtku haddii uu go-o mag ayaa ka waajibta min sunna haddii saxaabigu yidhaahdana xukm marfuuc bay ka dhiganta dee waxaanu ka mid yahay sawtku manaaficda iyo waxtarada loo qastiye ee dee marka la doonaya in wax la ogeysiiye iyo wax qof loo diida iyo markaa waana masalo ay shaaficiyada laftooda ay isku qabteen siraajudiin albulqini oo kale wuxuu yidhi diyada laga waajibiyey sawtku inay kharqal ijmaac noqoto ayay u dhowdahay buuri qaarkoodna sidaas ayay sii xoojiyeen da wuxuu leeyahay sawtka fain abdala haddii uu buriyo macahu maca sawt xarakata lisaan masala carabkii ayaaba iska tawaafay oo aan dhaqdhaqaaqaynin markaa googoyn iyo celcelin ma karayo hadalka ee carabki fadiyataani laba diyo ayaa waajibayo dee waa laba manfaco oo mid waliba haddii ay kelidee tagto diyo dhamaystiran ayaa ka waajibi lahayd markaa sawtkana sidiisa ayay uga waajibi lahay hadduu tago de haddii carabku tawaafay sidiisa ayay uga waajibi lahayd markaa labadoodii markay kulmeenna dee laba diyaa ka waajibay qiil ba wuxuu leeyahy diyatun diye ayaa ka waajibay maxaa yeele maqsuudka hadalku marna dee sawtka ayuu ku tagaa marna carabka oo xarakada daayay buu ku tagaa de markaa waa isla mid un buu leeyahay wa fi dhawqi dhadhankii haddii laga tagsiiyana diyatun diye ayaa iyaduna ka waajibaysa waxau sheeku leeyahay haddii qofka laga tagsiiyo dhadhanka waa macnihii saddexaad toddobaad baan le masalan waxyeelo carabka looga geystay ayaa wax aliyaaliyo wuxuu dhadhaminayaa ma jiro xawaastii shantaaba ilan dadanku ka mid ahaayeen sidii urta oo kale wax allo wuxuu dhadhaminayaa ma jirto waa isku wada mid diyatun diye ayaa ka waajibaysa oo dee xawaastaas ayuu ka mid yahay wa yudraku bihi waxaa lagu haleelaa xalaawatun dee macaankii wa xumuuda iyo yar dhamaankii wa maraara qaraarkii wa muluuxatun iyo dee shaygii milixda ahaa wa cuduubatun iyo macaankii oo cisku dhow dhow watuwazacu calayhina ayaga ayaa loo qaybin ee fa ina qasa haddii uu nusaamo fa xukuumatun xukuuma ayaa ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay dawqa ama dhadhankaa waxa lagu haleelaa ama yacni ay tahay wuxuu qabtaa waa shay xalaawa macaanka xumuuda oo masalan yar dhanaankii macaandhanaankiia maraara qaraarkii muluuxa markaa waa qaraariyo markaa dhanaan isku jira cudumana waa macaankii isnoo xalawada ayay isku dhow yihiin kuwa yaalahaas ayaa lagu haleelaa oo bimacnaa lagu kala gartaa watuwasacu diyadii calayhina shantaas ayaa loo qaybin haddii markaas mid ka mid a uu masalan kari waayo shantaa mid ka mida ayuu kari waayo wixii qadadhaa baanu dareemayn ama wixii macaanaa baanu dareemaynba dee diyada khumuskeeda ayaa markaa waajibaya khumusu diya fa in naqasa haddii uu nuqsaamo macnaha waa wada dareemaya laakiin dareenkiibaa aada u daciifa fa xukuumatun xukumo ayuunbaa ka waajibaysaa nuqsaantaa wa tajibu diyatu diyadii waa waajibtaa iyana fi lmadqi calaalintii wa quwati imnaa'in quwada manituurka haddii ayna la taya bikasri sulbin dhabarka jebintiisa wa quwati xablin uraysiga quwadiisii wa dahaabi jimaacin iyo galmada tegiddeedii waxau sheekhu leeyahay oo halkan uu inooga gudagelayaa macnihii sideedaad waxau leeyahay diyadii waxay ka waajibtaa fii ibtaali lmadqi calaalintii haddii laga buriyo masalan qofkii ayaa ilkihii wax looga yeedhan markaasaani waxba calaalinaynin ama masalan dee lafagaladyadiiba wax kaga dhaceenoo dee ninkii afkiiba kala qaadi kari maayo sharaab iyo wax yaro saasuu uqurquriyo mooyaane wuxuu calaalin karayaaba ma jiro isna waxaa waajibaya diyadiisii oo dhammaystiran ayaa waajibaysa maxaa yeelay dee waa manfacadii weynayd waxtarkii weynaa ilkuu lahaayeen wey ilkaana diya ka waji manfacadeeduna waa lamid marka waxaa kaluu sheekhu leeyahay haddii qofkii laga tegsiiyo quwadii imnaha bimacnaa manituurkii oo dhabarka ayaa laga jebiyey dabeetana wax mani oo ka soo baxaysa ama biyihi taran oo ka soo baxaya ayaan jirin marka dee halkaa tafiirtii ayaa marka iyo nasligii ayaa ku go-ay oo diyo dhamaystiran ayaa ka waajibaysa macnaha tobanaadna waxa weeye wa quwati xabli uraysiga haddii markaas ayana laga buriyo ayana mag dhamaystiran baa ka waajibayso masalan gabadhii haddii waxyaalo loo geysto marka ay uraysan weydo dee diyadeedii oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa xagga ninkana waa ka suurtagaloo dee xibaalkii hadduu ninka ka suurtaga uu ka tago oo masalan dhabarka ayaa waxyaalo looga geysta manidiisii baan waxba uraynan diya ayaa ka waajibaysa ama masalan xuniyaha oo dee lagu tilmaamo halkay manidu ku guntanto ayaa waxyeelo loo geysta markaasaa uraysa oo dabeedna waxba urayn waay markii horena qof madhalaysiiyo wax lagu ogyahayna ma ahayn marka halkaana diyadiisii ayaa ka waajibaysa macnaha koob iyo tobnaad wa tajibu diyatu fi dahaabi ljamaaci jamaaci hadduu ka tago kan waxyeelada loo geystay oo masalan isagoo xubinkiisana iska badqaba biyihiisana iska caadi yihiin ayaa wax lada iyo wax macaansiya ayaanu ahayn taasna iyana magtiisii oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa oo manaaficda maqsuudada dee ayuu ka mid yahay haddii la isku qabsadona dee isaga unbaa lagu dhaarin ilaan cid kale oo wax ka garan karta ma jirte wa fi iftaayiha wallahu aclam waxaynu ku dhex jirnay manaaficdii ama macaanidii haddii qofka laga tegsiiyo ay magtiisa oo dhammaystiran ka waajibaysay markaa kii labiyo tobnaad ayuu halkan nooga gelayaa sheekhu wa fii ifdaa'ihaa gabadhii oo laysu faruuro oo min azawji ka yimi xaa ninkeedii aw hayrihi wagayrihi iyo kayrkiiba ka timi diyatun magteedii ayaa ka waajibaysa wa huwa ifdaa haddaba waxaa rafcu maa bayna madkhali dakarin xubinka labku halka uu galo iyo wa duurin dabada halka udhaxaysa oo la qaado oo laysu faruuro weeye waqiila waxa la yidhi dakarin iyo wa bawlin waxa weeye iyadoo ifduhu la qaado maa bayna madkhali dakarin halka dakarku galo wa bawlin wa makhraji bawlin iyo halaykaasi ka soo baxdo fain lam yumkin haddaan u suurto gelayni alwadu galmadii ilaa biifdaa inisu faruurkaa mooyaane falaysa lizawji xaaskii ma laha inuu saa sameeyo waxa uu sheekhu leeyahay dii ruuxii dumar ahaa la ysu faruuro oo isu faruurkaasina uu ka yimaado ninkeedii ama cid kale uu ka yimaado ciddaasi dee ha ahaato markaa noocay doonto ama shubha ha ku timaado iyo ismoodsiid ama zine iyo qasab ha ku timaado midkay doontaba ha ku timaadee haddii ruuxii dumar ahaa la ysu faruuro diyatu diyatuha macnaha diyadeedii ayaa u waajibaysa xaye zayd ibnu thaabit saxaabigaa la odhan jiray sidaas ayaa laga wariyey manfacadii dee galmadana meesha way ku tegaysaa ama way ku dhinmaysaa waxaana laga yaabaa in sidaa ay ku dhalmadaysa ayaa laga yaabaa oo dee manidii ayaa markaa saxare iyo kaadi iyo wax dhex gelaysa haddaba ifdaa maxaa la yidhaha isufaruurkaasi waa maxay waxa uu leeyahay sheekhu rafcu maa bayna madkhali dakarin wa dubrin waxa weeye waa iyadoo la gooyo rafca iyadoo la kor yeelay ama la jaro ma yani xaajiz iyo wixii u dhexeeyey bayna madkhali dakarin halkii xubinka raggi uu gelayay iyo wa dubrin iyo dabada oo markaa halkii galmada iyo halkii saxarada ayaa isku mid noqonaysa manfaco weyn ayaa markaa meesha ku lumaysa sidaa daraaddeed ayaa magteedii looga waajibiyey qiila ayaa wuxuu leeyahy maya ifdaaga kaa lama yidhaahdee waxa weeye halka dakarku gala iyo halay kaaduu ka soo baxdo la ysu faruuro weeye oo markaa halkii galmada iyo halkii kaadida ayaa isku mid noqonaysa oo wuxuu leeyahay dee halkaa qubulkaa hore dakarku gala iyo dabadu waa xoog bay leedahayoo laf baa weliba udhaxayso oo dee dakarku wax kale mooyaane isuma faruuri karo markaa ifdaal laguma xambaaraya ayuu leeyahay culamada qaarkoodna kaas ayay xoojiyeen haddaba wuxuu leeyahay sheekhu fain lam yumkin haddaanay suurto gelayni alwaqdu islaantii haddaan loo tegi karayn ilaa biifdaain maxaa ninkeedii inuu dee ifdaha ku sameeyo mooyaano isaga halladiisa ayaa weyn ama iyada ayaa weelkeedu waa cidhiidhi yahay falaysa lizawji zawjgii markaa uma sugna inuu la mucaamaloodo maxaa yeelay meeshii dee waxa xaaraantaha ayaa ka imanaya wamanka laa laa yastaxiqu aan mudanin iftidaadahaa bikra jebinteeda oo faazaala albakaarata bikaaradii bigayri dakarin ku suuliya fa arshuhaa baa ku waajibaya ow bidakarin buu ku suuliyey lishubhatin ow mukrahatin ama iyadoo la qasay famahru milin mehru masaal ayay yeelan sayiban xaala kawniya sayiban ay tahay iyo wa arshu lbikaarati bikaarada arshigeedii waqiila waxa layihi mahru bikrin bikaaro meherkeeda ayay yeelan wa mustaxiquhu ka mutayna laa shaya calayhi waxba guudkiisa ma ahaanin waqiila waxa la yidhi in azaala bigayri dakarin hadduu ku zuuliyey fa arshun baa waajibaya ayaa la yidhi waxau sheekhu leeyahay halkaasi waxay ahayd ifdaa bay ahayd oo waa isufaruurkaa halkana iftidaad weeye ama iqtidaadna waa la yidhaahdaa waxa weeye waa xubkaa bikaarada ee ilaahay oo xubinkaa dumarka xagga hoose kaga dahaadhay waa kaa imika dilaacintiisii ayuu halkana kaga hadlaya waxau sheekhu leeyahay qofka aan mudanin inuu ruuxii dumaraha bikaaradeedii jebiyo ee bimacnaa aan dee saygeedii ahayn baa looga jeedaa fa azaala albikaara bikaaradii markaa xuubkaana waa xuub ilaahay xubinkaa dumarka xagga hoose kaga dahaadhe ayaa bikayri dakarin buu ku zuuliyey masalan dee far oo kale ayuu ku zuuliyey fa arshuhaa arshigeeda ayaa ku laazimay arshigaa bikaaradu xuubkaasi arshiga uu leeyahay iyo magtiisa ayaa ku laazimaysa arshigiisuna waxa weyn waa xukuuma un wax muqadara ma lehe ee waa xukuuma un haddii uu ku suuliyo deker oo shubha ahaan buu ugu suuliyey oo masalan dee islaantiisii buu moodayay ama mukraha ayay ahayd famehru mislin mehru masaal sayiban yacni gabadh carmale mehru masaalkeed ayay yeelantaa gabadh carmale mehru masaal waxay ku yeelato ayay yeelan iyo waarisul waarisul bikaarati iyo xuubka arshigiisii oo zaa'idka ah oo meherka ma gudagelayo maxaa yeelay meherkani dee wuxuu u waajibay manfacadan budciga la oobsaday ee loo tegey arshigana jildadaa iyo haraggaa xuubkaa la dilaaciyey ayaa arshiguna xaggiisa uu ka waajibayaa markaa sidaas ayay laba weji ay u kala qaabilsan yihiin fameru mitlin sayiba meru masaal yani carmali iyo arshu bikaara ay yeelanaysa qiil baa wuxuu leeyahay yalzamu mehru bikrin gabadh bikaara meherkeeda ayuun baa laazimayo arshi ma waajibayo maxaa yeelay qasadka dee falkan looga jeedo in lagu raaxaystay haydo dee xubkaasina istimtaacaas ayuunbuu ku dhex burburaysna markaa meher kaasunbay yeelanaysaaye marka wax kala yeelan maysa buu leeyahay markaa lishubhatin oo mukrahatin markuuna leeyahay ismootiis ama qasab haddii ay zine ku tagto iyada waa la eegiyo dee hadday gabadh xoro tahay hadur bay iska noqon hadday addooniyo caynkaasa tahayna arshi baa waajibaya laakiin taa ifbaha iyada xataa zinada dee diyadeedu way ku sugmaysayo maxaa yeelay hadday dee waddigan ay ogolaatay dee ifbaha iyo sufaruurkaa may ogolaanin wamustaxiquhu haddaba waxaynu nihi kaa hore waxaynu kaga hadlaynay kee aan mudanin iftidaadkaasi cid kale ahaa wamustaxiquhu kii iftidaadkaa iyo bikra jebintaa mutay oo ninkeediiya laa shay caleyh waxba laguma lahaa yani bikaaradaa markuu zuuliyo ama dekera kusuuliyo ama wax kale ha kusuuliyo maxaa yeele sharci ahaan isaga dee waa loo ogolaya hadduu dariiqii uu ku jebin lahaa uu masalan bar iyo wax kale u adeegsadana dee waxba dariiqa oobsashadu gefikiisu waxba dhibaato male qiil baa wuxuu leeyahay ha mutee in azaala hadduu ku suuliyo bikaaradii bikayri dikarin oo faroo kale uu ku suuliyo farshun baa ku laazimaya maxaa yeele dariiqii uu mutay ayuu markaa ka leexday oo ajnabi oo kale ayuu noqonaya wa fi lbatshi waxqabadkii diyatun ayay ahaatay wakada lmashyu socodkuna waa la mid wa naqsuhumaa wa naqsimaa wa fii naqsihimaa nuqsaantoodana xukuumatun xukuumo ayay ahaatay ee walow kasara sulbahu hadduu dhabarkiisa jebiyo fadahaba mashyu socodkiisii iyo wajimaacuhu baa tegey aw ama wamaniyuhu baa tegey fadiyataani laba diya ayaa lagu leeyay waqiila waxaa leeyay diyatun diyo keliya waxau sheekhu leeyahay wuxuu inooga gelayaa halkana macnihii saddex iyo tobnaad ee diyadu ay ka waajibaysay waxau leeyahay sheekhu haddii la buriyo badshigii waxqabadkii haddii gacan ninkan waxyeelada loo geystay haddii labadiisii gacmoodba ay qallalaan waxba dabeetana ay qaban kari waayaan oo badkii waxqabadkii uu ka tago magtii ninkaas ayaa waajibaysa maxaa yeelay manfacadoodii ayaa dee meesha ka suushay manfaco weyn oo muhiimana way u ahaayeen shayga afraadna waa afariyo tobnaadna waxa weeye waa mashigi iyo socodkii wakadal mashi socodkiina waa la mid haddii qofka waxyeelo dhabarka looga geysto dabeedna qofkii uu socon kari waayo oo fadhiid noqdo diyo ayaa ka waajibaysa maxaa yeelay manfacadii dee weynayd ee lugaha laga lahaa ayaa meesha ka baxday haddii socodkii labadii lugood uu ka tago oo kaga tegi jinaayo iyo waxyeelo dhabarka looga geystay ayana waa lamid haddii markaa mid ka mida badshigii gacan kamida waxqabadkii laga tagsiiyo ama lug haddii laga tagsiiyo dee magteedii ayaa waajibaysa wa naqsima wa fii naqsimaa haddii ay nuqsaamaan waxaa nuqsaamay waxqabadkii socodkii ayaa nuqsaamay mana koobmin oo masalan nis iyo rubuc iyo waxaana kumuu koobmin ee nuqsaanu baa ku dhacday xukuumatun xukuumo ayuun baa ka waajibaysa waxaa tegey hadba nuqsaantu sida ay tahayna dee waa un loo kala fiirinayaayo dee masalan ama ul ha ku socdo ama yuu ku soconin markuu ul ku soconayo si kaloo socon waayo dee way sii badanaysaa xukuumadeeda waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu jebiyo sulbow ninkii majniyo caleyh waxyeelada u geysanayu dhabarkaga jebiyo fadahaba dabeedna waxaa tegaya iyadoo lugtii iyo xubinkii laba kuwa u bed qabo ayaa mashihu iyo wajmaacuhu waxaa ka tegay socodkii dhabarkaasa laga jib waa socon kara lugiina waa bed qabaan waxaa ka tegay jimaaci xubinkii waaba u nabad qabaaye wax macansi ayaanu lahayn aw waa maniyuhu aw mashihu waa maniyuhu ama waxaa ka tegay manidii iyo mashigii ninkii mana soconayo manidiina waa ka tagtay fadiyatani labadiyo ayaa ninkaa u waajibaya maxaa yeelay mid la arkaa dee mashiga iyo jimaaca ama mashi socodka iyo manida mid walba mag ayaa lagu magdhabayay dhamaystiran marka uu keliyoobo dee hadday kulmaanna waa la mid farcun wa qiila diyatun qiilla wuxuu leeyahay waa hal diya uun maxaa yeelay wuxuu leeyahay dhabarkani dee waa meesha manida socodkuna isaga ayuu ka yimaadaa maxalku hadduu midoobana wuxuu keenayaa inay diyadii midowdo farcun haadaa mufaracun mid laga soo fadhiiday ama laga soo yani jaaxi weeya xaggaa hore masaa'ilka hore fi ijtimaaci diyaatin kaiiratin fi shaksin bijaraaxaatin waxau inooga hadlaya halkan iyagoo qofkii ay ku kulmeen diyooyin fara badan oo waxyeelooyin loo geystay ay ay ay yani uga kulmaan masalan xubno ayaa la gooyey macaani ayaa laga tegsiiyey waxaana laga wariyey ama laga sheegay inuu yihi sheekha raafici marka loo fiirsado wuxuu yihi waxaad helaysaa khazali baa yidhi ilaa labaatan bay u dhowday laba kun oo halaad way gaari kartaa buu yidhi qof magtiisu raaficina wuxu yihi haddaad usii fiirsato waabay ka badanaysaa buu yidhi oo dabeedna intuu waxyaalo badan tiriye buu yihi haddii muudixooyinkii iyo jaa-ifooyinkii iyo waxyaalo fara badan laysu wadageeyo de waxba laga yaabaa inay laba kunba ka badata buuri qofki ay nafti kusii jirto azaala idaa azaala markuu zuuliyo ninkii jaaniga ahaa atraafan xubna ayuu zuuliyey wala daa'ifa iyo macaani taqtadii keenaysa diyaatin diyooyin oo famaata u dhinto siraayatan saameyntooda u dhinto fadiyatun diyo keliya ayaa ka waajibaysa wakadaa low xazahu ljaani hadduu qoorta ka jarana waa lamid qabla indimaalihi intaanu bogsan fida sai haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay hadduu ninkii jaaniga ahaa suuliyo oo wudihii ka tiro atraafan xubno ayuu ka tiray masalan labadii dhegood buu jaray labadii gacmood buu jaray labadii lugood buu jaray sankii buu jaray intaasuu israaciyey wala daa'ifa macaanina wuu tiray oo ayana wax manaafic iyo macnayaal ahaana wuu tiray masalan maqalkii baa tegey aragii baa tegey urtii baa tagtay caqligii baa ka tegey macaanida noocaas taqtadii diyaatin atraafda iyo ladaa'iftaaso diyooyin midkiiba ay keenayso famaata siraayatan iyadoo waxaasoo waxyaali ay ku yaalaan ayuu saamayntii nabaradaas ayuu dhintay saamayntii nabaradaas nabaradii ayaa wada xanuunay dabeetana eelkii nabaradaasoo dhan ama siraayadoodii ayuu wada dhintay waxaa la mid a hadduu qaar ka mida u dhinto qaar ka mida hadduu u dhinto kuwii kalena aanay bogsanin masalan calooshaas ayaa torri kaga taala madaxana qaar baa kaga yaalay gacmaha waa go-naayeen lugu waa go-naayeen kii caloosha ayaa se ayaan u dhintay oo la og yahay kuwii kalena waa shuuqayeen oo may bogsanin markay xaaladdu sidaa tahay ee ama dhammaantood uu siraayadeeda u dhinto ama uu qaarkood siraayadooda u dhinto ayadoona kuwii kalena bogsanin fadiyatun diyo keli ah ayuunbaa ninkaa waajibaysaa waxa kalena waa dhacaya maxaa yeelay dee waxyeeladii naf bay isu rogtay naftina dee waa mag qura un laakiin maxaa meesha ka baxaya haddii uu qaarkood siraayadeeda u dhinto intii kalena iska bogsato waxa bogsaday diyada ma gudagelayaan inta bogsatay diyada ma gudagelayaane gaar baa loo soo qaadaya masalan waxaad ka soo qaadaa lugahaa la jaray gacmihiina waa la jaray calooshana jaayifaa kaga taalay madaxana dhowr meelood baa ayaa laftii la dhameeyey markaa nabaradii kaloo dhami kulli waa wada bogsadeen kulligood say u dhammaayeen dhowrkii meelood ee madaxu waa bogsadeen lugi iyo gacmii waa bogsadeen kii calooshuun baa wax laga raaciyo bogsan waayey siduu u shuuqayo la wadwaday buu u dhintay nabarkaa jaa-ifadaa unbaa isu rogaya iyadu diyatu nafsi oo isagu xaggan raacaya oo diyatu nafsi u noqonaye in alla intii kale kuwii maamuumooyinkii kale lugihii iyo gacmihii bogsaday ayaga waa lasoo qaadaya oo magtoodana gaar bay uwaajibaysaa markaa sidaasay u kala baxayaan walaa taqtay famaata siraayatan hadduu u dhinto dhammaantood siraayadood dib u dhintay ama qaarkood siraayadooda ayuu u dhintay ayagoon kuwii kala bogsanin fadiyatun haddii laakiin uu qaar siraayadoodu dhinto iyagoo kuwii kala bogsaday kuwa bogsaday gaar baa xaqooda loo soo qaadaya naqsama raacayaan waxaa kaloo ayana ay mid u noqonaysaa buuhi wakada low xazahu ljaani hadduu kii jaaniga ahaa qoorta ka jaro oo kii waxyeelada u geystay qabla indibaan intaanu bogsanin isagoo wixii oo nabar ahaaba sidii ay u wada shuuqayaan ayuun bu ihi war waxaan intii lagu sarrifi lamaad qudhaba ka jarti dabeedna qudhibu kaba sii jarayba nabarradii on bogsan oo wada shuqaya ayuu isa sii raaciyey markaana waxay noqonaysaa un biyo keli ah sida sax haddaan qabano wa haddii ay marka hore waxyeelooyinka horena camdi ahaayeen kan dambena camdi tahay xagga xukunka aanay ku kala gedisnayn wey maxaa yeelay diyadii nafdu ayaa diyadii nafdaa waajibtay inta aanu wixii kala sugmin dadna way isgudagelayaan asax bay neefanigu wuxuu leeyahy mee diyooyin ayaa waajibaya siraayadii waxay ku goday buu leeyahy dilkan markaa iyadoo bogsi ku goday oo kale ayay ka dhigan tahay fa in xaza haddii haddaba uu jaro qoorta camdan buu u jaray waljinaayaatuna khadaan bay ahayd waljinaayaatuna khadaan weeye aw cagsu ama si cagsiya falaa tadaakula isgudagal ma jiro fila saxeedan qabo walow xaza gayruhuna tacadadat way jiroobaysaa waxau sheeku leeyahay haddii waxaynu soo sheegnay waa markaa ficilkan loo geystay uu midoobo waxau sheeku leeyahay haddii masalan qoorta wuxuu uga jiray camdi jinaayaadkana dee waxay hayd gef waxan gef bay uga dhaceen etoobiya waxaa lagu sheegayay masalan qofka marka gaadhigu yar fugeeyo ayaa qabqarash iyo hawlo fara badan intuu ninkaasi waa de wuxun baa lagu qoraya lacagum baa laga doonaya de noocan hadduu taabtoba way sii jiirsiiyaan si markaa shan kun oo riyaal iyo waxaa inkaasi magtuya uu isaga dhigaba marka haddii ay sidaa tahay oo marka hore waxaad gef u dhacay marka dambe laakiin uu camdi uhi israaci oy sidaa u kala baydhaan oo qoorgoyntuna ay camdi tahay waxyeelooyinkana gef marka hore ahayn aw cagsu ama waa cagsigeedoo gef ayuu iminka qoorta uga jaray jinaayooyinkai waxyeelooyinka horena camdi bay haayeen falaa tadaakula isma gudagelayaan markaa oo naftiina gaar baa loo xisaabin waxyeelooyinkii kalena gaar baa loo xisaabin fila saxi haddaan qabano maxaa yeelay way iskhilaafsan yihiin masalan isagoo labada gacmood iyo labada lugood gef uga jaray ayuu haddana qoorta ka jaray dee haddii qisaasta laga daayo waa diyadii oo dham wa wada waajibaysa saddex boqol ayaa waajibaya ninkii walow xaza hayruhu haddaba mid aan kiiba ahayn ayaa lagu sababay oo qoorta waxaa ka jaray kii nabarada hore geysay mid aan ahayn tacadadad diyooyinka markaa halkaana way tacadudayaano dee ficilka insaanku ama qofku ficil kale ma gudagalo laguma dhiso mid waliba waxay jinaayadiisu waajibitay keentay buu leeyahay faslun halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa xukuumada waxaa la yidhaahdo intaa hore wuxuu inooga soo hadlayay wixii arshi muqadara lahaa ee masalan ninkii xortaa wixii arshi muqadara lahaa ee goonaabu inooga soo hadlayay halkana wuxuu inooga hadlayaa bal xukuumadii iyo addoonka bal waxyeeladiisii tajibu waa waajibtaa alxukuumatu waxa xukuumo la yidhaahdaa fii maa shay fii maa shay ayay ka waajibtaa laa muqadara fiihi wax sharci ahaan la gooyey oo mag ama xoolahi aanay jirin waxau sheekhu leeyahay xukuuma waxay ka waajibtaa shay maal waajibiya laakiin maalkaasi aanu muqadar ahayn oo sharci ahaan aan loo qadarin markaa fii ma maal baynu uqadaraynaayo tacdiirtii masalan iligelo dahabo meelahan uga dhalaalaya haddii laga fujiyo dee tacziir iyo waxaa mooyaane arshi iyo markaa xukumo iyo arshi muqadare midnaba ka waajibi maayo marka wax diyaaho qadaran ayaanu lahayn markaa mar hadduu sidaa yahay waxa ka waajiba xukumo ayaa la yidhaahdaa haddaba xukumay maxaa tahay wahiya xukuma haddaba juz-un waa qayb diyada ka mid ah nisbatuhu marka loo fiiriyo ama loo tiiriyo ilaa diyati nafsi nafda magteedii wa qiila waxaa la ilaa cudwi ljinaayati waxyeeladu xubinka ay ku taala marka loo ego nisbatu naqsihaa nisbada ay ka nuqsaamisay ay tahay min qiimatihi qiimihiisa low kaana hadduu ahaan lahaa raqiiqan addoon bisifaatihi ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddaad doonaysa haddaba xukuumo xukuumo waxa weeye waa qayb diyada ka mida horto oo sida lagu soo saarayaana ay tahay qofkana ay ku taallo ayaa addoon laga dhigayaa dabeedna laba jeer ayaa la kala qiimaynayaa mar waxaa la qiimeynayaa isaga oo aan jinaayadan iyo waxyeeladan lahayn marna waxaa la qiimeynaya isagoo jinaayadan leh waxyeeladan dabeedna inta u dhaxaysa qiimahaasee ka soo baxda intaa u dhaxaysa nisbada iyo heerka ay ka taagan tahay qiimaha ayaa diyadii markaa loo fiirinaya marka wuxuu leeyahay sheekhu waa qeyb marka loo nisbeeyo diyada nafta ama xubinka ay waxyeeladu ku taalo ay tahay nisbada ay ka nuqsaamisay qiimihiisa hadduu addoon ahaan lahaa sifooyinkiisii yacni hadda uu ku sugan yahay ku sugan masalan gacan ayaa laga waxyeelay ayaa waxyaala kaga dhacda markaasa waxaynu leenahay war ninkan oo masalan addoon ah oo tilmaamihiisuna sidan uu yahay lagu tilmaamay oon waxyeelo qabin oon gacantaa waxba kaga olin maxaa la siisan lahaa baa lii waa beryaha hore dee addoommadana la helayay dee suuqa sida lo-da iyo geela iyo ariga u joogeen marka la yidhaahdo masalan boqol boqol kun baa la siinaya masalan ka soo qaad ayaa waxaa la leeyahay bal haddaba isagoo bad qabaa la qiimeeye bal haddana rogo oo addoonkii oo gacantaa imka wax ka qabaa bal haddana qiimeeye waxaa la dhi waa sagaashan maxaa u dhexeeya markaa qiimihii toban baa udhexeeya marka waxaa waajibaya baa la leeyahay cusru diyati nafs nafda diyadeedii oo toban loo qaybiyey meesheed baa waajibaysa ilan boqolkii maxaa ka nusqaamay dee toban baa nuqsaamo cushura cushurkaasuun xaggii diyada ukaxeen markaa boqolkii markaa cushurkooda oo tobana ayaa waajibaya markuu dee ka waxyeelada loo geystay uu yahay xor laba oo muslima markuu yahay maxaa yeelay dee duuduubkanba mar haddii diyo lagu magdhabaya qaybihiina qayb ka midun baa lagu magdhabaya haddaba markaasi waxa weeye juz-u nisbatu ilaa diyati nafs marka diyada nafda loo fiiriyo weeye halkan uu ku leeyahy ilaa cudwuljinaayati xubin kale waxyeeladu ku taal baa loo fiirina waxay ka dhigan tahay tobankan qiimaha isnimaynu dhi marna boqol uu noqday markii aynu fayoobi ku qayminay markii kalena uu noqday sagaashanka tobankaasun halka aada uga fiirinayso diyadii oo dhan xubin kaley ku taalla diyadiisi uun u nisbee oo xubinkan diyadiisu maxay ahayd dee waxay ahaydin konton bay ahayd markaa xaggaas ayaad uga nisbaynaysaa buu leeyahay marka cushru diyat cushru diyat lyad gacanta magteedii oo toban loo qaybiyey imaa markaa ka waajibaysa oo ah shan halka marna aynu uga yidhi diyati nafsi baynu aagnay oo boqolaa marka qiilkeena wuxuu leeyahay cudwiga ay jinaayadu ku taallo uun u nisbee oo cusurkaad soo qaaday cusru diyati lyadi dhe halkaad cusru diyati nafsi ka lahayd ayuu kana leeyahay wuxuu leeyahay dee gacantii ayaa ka dhow halkaad uga tiirinayso gacanta ayaa ka dhow oo gacanta haloo nisbeeye buu leeyahay markaa wuxuu ihi juz-un waa qeyb nisbatuhu nafs waqiila waxaa la ilaa cudwi ljinaayati xubinka ay jinaayadu ku taal marka loo nisbeeyo nisbatu naqsiha nuqsaanteeda nisbadiisa ay tahay min qiimati ay ka nusqaamiso law kaana raqiiqan hadduu ahaan laha raqibi sifaatihi sifooyinkiisa ku sugan uu iminka leeyahay markaa hadda dee tii ma jirto addoon maanta saylada la odhan ya bal hadalwooda inoogu diro inoo soo eega ma jiro marka dee culimadu un bay u taallaa iyo dadka qudaadee u xukumaya un bal markaas inay eegaan hadba dee waxyeeladiisu inta ay tahay isagoo markaa inoo kala dhigi doona bal markay muqadar ku taal iyo markaanay meel muqadar la koolin wuxuu sheeku markaa yidhi fa in kaanat biarafin haddii xukuumadaasi ay daraf daraadii ahaato low muqadarun le usturida waxaa la shardiya an laa tabluqa muqadarahu inaanay gaadhin fain balaqatu hadday gaadho naqasa alqaadi qaadiga ayaa ka nusqaaminaya shay-an biijtihaadihi aw laa taqdiira fi wax qadaraad male kaafakidin bawdadiiba weeya fa an laa tabluqa diyata nafsi nafda diyadiisi inaanay gaadhin ayaa shardi ah waxau sheeku leeyahay haddaba xubinkan ay ku taallo nabarkan aan muqadarka lahayni baa la eegaya xubinkii inuu yahay xubin wax qadaran leh iyo inuu yahay xubin aan wax qadaran lahayn marka wuxuu leeyahay sheekhu haddii xukuumadaas ay tahay biaraf liajli arafin macnaa xubin daraadii lahu muqadar arshi muqadara leh masalan gacanta iyo lugta iyo farta de waxay leeyahay arshiyo go-an bay leeyihin konton toban saddex iyo bar xubintii xubin muqadara ayay ku taala muqadar leh usturida an laa tabluqa muqadarahu waxaa shardiga inaanay gaadhin xukuumadaasi dee muqadarkii ay fartaasi lahayd waa inaanay gaadhin haddii lagu yidhaahdo sheekhu bal hadda fartaas ayaa nabar ku dhacay oo halkaasaa lacadkaasaa la kala gooyo oo waa taasoo waa la qudbo waad aragtaa ee bal hadda xukuume haddaad tidhaa tira wallahi fartan wax badan baa gaadhay koob iyo toban halaad qalad bay noqonaysaa maxay ku noqotay dee muqadarkeedii baad dhaafisay iyada oo joogta ayaad iyadoo la la jaray aad ka magbadisay markaa caqligalna maaha xubinkii oo joogaa inuu xubinkii oo go-ay ka magbato caqligal maaha markaa taasaad iska jiraysaa usturida an laa tabluqa muqadarahu waynana gaadhin muqadarkiisii xubinkaasi lahaa fain balaqatu hadday gaadho oo wadaada uu ku cayuuqo naqasal qaadi shay-an biijtihaadi qaadiga ayaa ka nuqsaaminayo wax ka goynaya marka waxoogay dee ayaa laga aqal mutamawil laga goyn maayo waxoogay baa laga goynaya ilayn labaa dee isku mid ahoo dhiiggan iyo xoolaha qofkuwa waa isku mid sida dhiiggan qofka loo ilaalinayo ayaan kan xoolihiisa ba in laiska soo dareersadana la doonayni mid walba waa in intiisa loo ilaaliya aw laa taqdiira fiihi waxa qadaraad ah ma laha muqadarna ma raacsana kafakidin waaba bawdadii dhabarkii masalan dee cududii dhudhunkii fa an laa tabluqa diyata nafsi inaanay diyadii nafda gaadhin ayuun baa laga maarmaana macnaha waxaa looga jeedaa dee inaanay xubin muqadara ah inaanay gaadhin maxaa yeelay kulligu dee juska waa ka badan yahay kulligu juska waa ka badan yahay marka waa inaan arshi xubin muqadara waa inaanay gaadhin oo waa inay ka yar hooseysaa haddii aan dee waxyaalo kale oo fara badan aan laysu eegeynin wa yuqawamu waana la qiimin bacda indimaalihi intuu bogsaday dabadeed ayaa la qiimayn fain lam yabqaa naqsun haddaan nuqsaami harin uctumila aqrabu naqsin ila lindimaali ayaa layi waqiila waxaa liyuqadiru qaadima biijtihaadii ku qadaraya waqiila waxa la qulma magdhowo ma jiro waxau sheekhu leeyahay si loo garto xukuumada qofkan majniyu calayhiga ee addoonka laga dhigayo waxaa la qiimaynaya bacda indimaalihi intuu bogsaday dabadeed maxaa yeelay dee waxaa dhici karta inay jaraaxadani naftaba gaadhsiiso israaye keento marka xukuumada keliya maahae de hadday qisaas tahay iyo haddii masalan wax muqadaro la kala qaadanayo ay tahay iyo hadday xukuumad tahay mid kastaba waxaa lagama maarmaan ah in indimaal iyo bogsaad yimaado marka aada lagula waxaqeed waxaqiisa waa inaad ugu horrayntaba weydiisaa qofku ma bogsatay haddii aanu bogsanin laba arrimood baa ka imanaya laba arrimood baa ku jira labada qoloba jaaniga iyo majniyu calayhiga labadaba waxaa laga yaabaa inay dhibi ugu jirto mar waxaa laga yaabaa inuu ninka jaaniga ahi dhibi ugu jirto oo masalan isagoo gaadhigii maanta jugeeyey oo dabeedna meelahaa sinaha iyo miskaha iyo dhulka ku yar dhuftay oon kiciba karayn haddaad berrito eegto oo tiraa ninku dhabarku ka jaban yahay ood boqolkiisiiba ugu duugto berritana iska dhababaceeyo ilay mabuu bogsanini markuu bogsado dee ninkii jaaniga habaad markaa dhibtay haddii iyadoo halkan madaxa lagaga dhuftay nabar aada isla maalintii ku xigtay baa aada xaqdo oo tidhaahdo waxa weeyaan waa hashmi oo lafdi baa jabtay oo wacanka oo ninkii ilaahay balaayaba ka raacayo dabeetana uu qurbaxo dee markaana waxaad dhibtay ninkii majniyu calayhiga ahaa markaa si loona kala hadho yacni labadoodana aanay dhibi ugu imanin waa inuu qofku bogsadaa waayi haddaba bogsay fain lam yabqa naqsun haddii aanay wax nuqsaaniba hadhin wax nuqsaani ninkii waxyeello waa gaadhay laakiin markuu bogsaday manfaco iyo qurux iyo qiimo midnaba waxba waay waxyeelladii waa yeelan weyn caadi buu iska noqon see la odhan uctubira aqrabu naqsin bal xilliyadii nuqsaanta uu lahaa xilliga ugu dhawaabaa leegi horta bishii hore siduu ahaa baa la odhan bal bishan iska daayo dee saas u yar ahaayo ninku waxbaa ku yar sii ahaa dee inta halkaasunbaa laga yar fiirin oo la odhan halkaasunbaa wax looga soo qaadi uctubira aqraba naqsin ila lindibaali bogsaadiga nuqsaantii ugu dhoweyd ayaa la fiirin si aanay dee qofkan macsuumka ah ee dhowrsoon waxyeello ku dhacday aanay dee u waxbeelin waxay leedahay haddii ay nuqsaani muuqan weyda xilligii dee la toltolayay ee dhiigu ka soconayay mooyaane masala xilligii dhiigu ka yeeri yimi markaas mooye mar kaloo nuqsaani jirtayba ma jirin waxaa la yidhi markaa jaraxada daamiye iyo unbaa laga soo qaaday oo ka dhiijisa oo iminka haddii waxba laga waayo ka dhiijisadaas unbaa dabeedna looga xaqi qiil baa wuxuu leeyahay ma yuqadiruhu qaadin biijtihaadihi war qaadigaasuni meesha waxa ka soo qaado ha kala sabirsiyo dadkaasna la yidhaahdo waqiila laa qurba qiil baa wuxuu leeyahay midhba meesha kuma jiraan waajibku waxa weeye ninkan waxyeelada geystay uun hala tacsiiro oo ta isaga ama jeelka ha lagu yar tuuro ama ha la yar dhangadeeyo wuxuun isaga ha lagu yar ganaaxo laakiin de waxa lasoo qaadaa meeshii ma yaallaan soomaaliduna beryihii hore waxyaalaha may aqoonin xaqa iyo dhiig cun may ahayn ee waxay ahayn dad inta badan iscafiyo mid waliba inay ku imanayso dee ogaa iminka xangaruufa markay maanta oo kala dhacdaa lagu leeya berrita balaada eeg dee way baaba'aysaa haddaa markaa tidhahda dib u dhigana dee way baaba'aysaa runtiina way u dhacdo qof dhakhtarka yaalla ayaa la yidhi balkaa dhowr xagdimood buu qabaa bal inta dambe ha dambayse kuwan baaba'ayo noo si eg waljurxu waxyeelada almuqadaru ee la qadaray ka muudixatinba weeyaane yatbacu waxa raacaya ashaynu xawaalayhi shaynka iyo foolxumada hareerihiisa wamaa shayga laa yataqadaru aan qadarayna yufradu bixukuumatin ayaa lagu gaari yeelaa sida sax haddaan qaban halkana waa qaaciido weyne bal ayana qabsada waxau sheekhu leeyahay jaraaxooyinka iyo wax dhaawacyada labaa loo kala qaadaa muqadar iyo hayr muqadar hadday jaraaxadu muqadaro tahay oo wax qadaraya muudixadii haashimadii munaqiladii ma'muumadii aynu soo marnay yatbacuhu shaynu xawaalayhi foolxumooyinka hareerihiisa ah ee raacsani way raacaan oo xukuumo gaar ah laguma gaar yeelo xukuumo laguma gaar yeelo hadday foolxumo iyo qodobadii nabarkii muudixada qodobadii oo muuqda iyo dee meeshii ay wax ka muuqmuuqdaan adoo muudixa xukumayntaana raacin maysid odhan maysid halkaana bal had iyo laba halaad iyo wax ka soo qaad hayani waxaa leeyahy haddii muudixadu ay wada gaari lahaydba dee waxa muudixo keliya un bay ahaan lahayd dee shaynkana waa la mid haddii u dee meel kale u gudbo mooyaane masalan dee ha madaxay hayde hadduu dee markaa qadaadka usii gudbo oo uu ka dhaadhaco ama wejiga u gudbo marka haddii mase madaxa wahayo wejiga usoo gudbo xudin kale u gudbo isaga waa la soo qaaday lakin waa markay isku meesha yihiin wamaa laa yataqadaru ifradu bixukuumatin fil asax wixii ayada aan muqadarka ahayn masalan dee xagtimihii iyo dahamiyadii baadxubnihii dhaawacyadii kale mudexada aha inaynu ka hadlaynay ayagu may lahayn wax qadaran yufradu shaynka iyo foolxumadii ka muuqatay bixukuumatin baa lagu gaariyeli fil asax asax haddaan qaban laakiin de waxaa laga maarmaana inaan markaa iyada lafteedii ana dee muqadarkii aanad lasii dhaafinin ayaa iyana laga maarmaan ah wa fii nafsi raqiiqi addoonka nafdiisa qiimatuhu baahatay wa fii gayrihana maa naqasa min qiimatihi waxa qiimihiisa un ka nuqsaamay weeye lam yataqadar si lxuri haddaan uqadarmin wailaa haddii kale fa nisbatuhu min qiimatihi ayaa waajibaysa wa fii qawlina maa naqasa waa wixii nuqsaamay un waxau sheeku leeyahay addoon haddii la dilo waxa ka waajibaya nafdiisa qiimatuhu qiimihiisa un waa la qiimayn un waa neef xoolaha oo kale oo gaadhi jidhayoo marka sidii neefkaaba loo qiimaynayey ayuunbaa isna loo qiimaynaya waxay doontaba ha gaadho ama jiraayadu camdi adaama khadahaas diyadii ka xortaaba ha ka badato wa fii gayriha nafdiisa waxaan ahayn ee xubnihiisii masalan ahaa fii gayriha atraafdiisi iyo macaanidiisi iyo maa naqasa min qiimatihi waxa qiimihiisa ka nuqsaamay ayuunbaa waajibaya in lam yataqadar fi lxuri kii xortaa haddaan uqadarnayn waxyeeladan ku dhacday haddaanay ninka xortaa muqadar kulahayn oo masala nabar bawdada kaga dhacay iyo nabar halkaa markaa cududa kaga dhacay iyo xorta muqadar kuma lahayn nabarkan isaga ku dhacay qiimi waa la qiiminoo qiimihiisa wixii ka nuqsaamo unbaa u waajibaya wa ilaa haddii kale oo xorta ay ku qadarnayd xorta way qadarnayd masalan waa gacan oo kale gacan baa laga jaray gacantani dee xorta way qadarnayd fa nisbatuhu waxaa muqadarkaa ninka xorti muqadarkaa ninka xorti uu ahaa nisbadu diyada ka taagna ayuunbaa qiimihiisa laga siinaya masalan gacantii saw conton may ahayn oo diyada barhkeed may ahayn isna qiimihiisa barhkeedumaa markaa gacantii uga waajibaya haddii gacan laga jaro dee tobaso may ahayn oo cusru diyo may ahayn isna cusrulqiimun buu yeelanaya qiimihiisa cusurkii qawl baa wuxuu leeya maa naqasa may wixii qiimihiisa ka nuqsaamo uun ayuunbaa waajibaya ee waxba markaas muqadar iyo muqadaraan loo eegi maayo walaw qutica haddii la jira dakaru iyo waunhayaawo dakarkii iyo xiniyiba waa la israacay fa fi ladhari qiimataan wasanina maa naqasa waa wixii nuqsaamay fain lam yanqus haddaan nuqsaamina falaa shay-a waxba ma jireen waa hadal labadan qowl daba socdaa wuxuu sheeku leey haddii dakerkii iyo xiniyiba la jaro fa fil adhari qawlka adharka ah aynu lahayn waxaa nafdiisana ka waajibaysa qiimo wixii muqadar ninka xortaaba ku lahaana dee nisbadiisii ayuunbaa waajibaysaa waa qiimataani waa laba qiimo laba qiimo ayaa waajibaya maxaa yeele ninkii hortaaba dee laba diyuunbaa uwaajibaysay taanigu wuxuu leeya maa naqasa waa wixii ka nuqsaamay un hala eego una xiniya-la-aantaa iyo dakar la-aantaas haddii ay qiimihiisi nuqsaamisa nuqsaantaasuma waajibaysa fain lam yanqus haddaan waxba nuqsaamin sidanba lagu jeclaado oo la yidhaahdo dee kaa la iska dirdiranayeen dhib kala lahayn baaba u wanaagsan falaa shay-a waxba markaa ka waajibi maayaan goyntooda qawlkan haddaan ku soconno oo dee wax nuqsaana baan meeshii jirin wallahu aclam baabu muujibaati diyati waalcaaqilati waalkafaarati baabkan waxaa inooga hadlayaa waxyaalihii diyada waajibinayey ee nintii inoo soo hormartay aan ahayn waxaa kaloo inooga hadlaya caaqiladii iyo tolkii bal jinaayooyinka gefka iyo lahaa tolka ayaa qaadaya ayuu halkan inooga hadlaya waxaa kaloo ka hadlaya kafaarada marka qofku wax dilo ku waajibta waxaa kaloo ayana inooga hadlaya waxyeelada addoonka iyo masalan urjiif haddii la waxyeeleeyo intuba waxay soo gelayaan baabkanay soo gelayaan marka caaqilo waa tolka marka caaqilo waxaa loo yidhi luq ahaan waxay ka dhigantahay baa la yidhi waa kuwii dabray yacqiluuna lyula bifinaa'i daari lqatiil geela ayay kusoo dabraan qofka wax laga dilay duleedkiisa ayay kusoo dabraanoo saasa caaqilo loogu magacaabo ama bimacnaa qofka ayay xumaanta u diidaanoo caqligu bimacna almanci weeye ama caqli oo bimacnaa diyo ah kuwii bixinaya weeye saaxa idaa saaxa markuu ku qayniyo calaa sabiyin ilmo laa yumayizu oon waxba kala soocaynin oo calaa طarafi saطxin saqaf dhinacii ku sugan fawaqaca dabeedna u dhaca bidaalika kaa daraadi kaylaa daraadi u dhaco oo famaata uu dhinto fadiyat muqalladatun diyo la adkeeyey ayaa cala alcaaqilati tolka lagu leeyahay wa fiihi qawlin qowlna qisaasun qisaas ayaa ka waajibaysaa ee walow kaana biardin hadduu sabigaasi dhul ku sugan yahay ow ama saaxa uu qaydiyo calaa baaliqin mid qaangaadha oo biطarafi sadxin ku sugan falaa diyata magi ma jirto fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu qof ku qayliyo calaa sabiyin laa yumayiz ilmo yaroo sabi oon waxba kala soocaynin aslan baan waxba kala geray ama dee qofa tamyiizdiisu ay isaga liidato ama dee qof waalan ama qof caqligiisu iska daciif yahay ayuu ku qayliyey qofkaasina wuxuu ku sugan yahay amaba saaran yahay calaa arafi saxin sadxi macnaa saqaf sarafdii saqaf sare masalan ama qalsabadaba ka soo qaada ayuu dhinac dushiisa sare ayuu dhinac qar kaga fadhiyaa ama masalan dee ceel buu ku dul fadhiyaa ama webi buu dee dul taagan yahay qaylo xooga ayuu ku qayliyey fawaqaca bidaalika qayladaa daraaddeed ayuu dabeedna u dhacay oo qofkii intuu naxay uu booday isbaraanberay ayuu dabeedna dhacay meeshii buu ka dhacay famaata dabeedna waa dhintay sidii buu ku dhintay fadiyatun fa fiihi diya waxaa ninkaa ka waajibaya diyo muqalladatun la adkeeyey oo xagga laga adkaynayaana dee geela saddexdii sifa laga dhigayo geel diyaahoo la adkeeye ayaa ka waajibaya oo cala alcaaqilati weliba tolka lagu leeyahay tolka ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay taafiirka inta badan dee waxaa la yidhi ma raadayso qaylada iyo waxyaalaha noocaasi dadka noocaasi ma raadayso marka iska macnaha shibulcamdi oo kale unbu iska noqonayaayo tolka ayaa lagu leeyahay diyo muqalladahoo la adkeeyey qawl ayaa wuxuu leeyahay maya waxaa ka waajibaya qisaasun qisaas baa ka waajibayo qofkii ku qayliyey ee qofku dabeetana soo halla qisaasa buu leeyahy maxaa yeelay dee waa qaalib markaa qof meel iska fadhiyo laga nixiyey inuu dee soo dhaco dabeetna halaa ku dhintay waa qaalib buu isagu leey ka horena wuxuu leeyahay qaalib ma aha qawlka hore haddaba walow kaana hadduu ahaan laka lagu qayliyey biardin dhul ayuu iskaga sugan yahay waaba ilmo yar ama qof caqligiisu daciif ya lakin dhul buu iska joogaa dabeedna sidii buu ku dhintay qayladii waa maxay una naftiba o isagoo ka baxdu malar ow saxa calaa baaliqin ama dee mid qaangaad oo caqliga buu ku qayliyey biarafi sadxin kaa baaliqini wuxuu ku sugan yahay isagu saqaf darafdii buu ku sugan yahay dabeedna kii beelqa waa soo dhaco sidii buu ku dhintay falaadiyata fil asaxi ase haddaan qabana kaa wax maga lagaga yeelan maayo ninkaa maxayla arrinkaa in lagu dhinto ayaa dee iska naadira kanadii qof baaliqa buu ahaayo dee isagay ahayd inuu xajisto sabi yaroo meel markaa iska fadhiya dhulna dee inuu qaylo markaa meel laga qayliyo ku dhintaa waa shay iska naadira buu leeyahy wa shahru silaaxin hub la bixidii ka siyaaxin qaylo ayay la mid tahay wa muraahiqun kaa qaangaarhka u dhowaado mutayqidun oo soo jeedaana ka baaliqin buu la mid yahay waxau sheekhu leeyahay haddii qofku uu hub la baxo oo ula baxo qof arkaya oo qof indhaqabo oo soo jeeda ayuu hub ula baxay masalan qori buu ku qabtay tooray buu ula baxay waxun buu walaac ka siiyo u tusay shahri waa macna waa la bixin ka siyaaxin qayladii ayuunbay la mid tahay qayladii ayuunbay la mid taho dee hadduu ilmo yar oo meel dalafa saddexiya iska saaran haddii ku qayliyu sidii ku dhaco dee diyo muqaladaa baa lagu leeyahy hadduu dhul ku sugnaan lahaa ama mid baaliqa uu ku qaylo lahaana wax diya ay kama waajibeen oo taasun buu la mid yahay waxaa kaloo sheekhu uhi muraahib muraahibu waxa weeye waa kaa qaangaarhka iskaga dhow een weli ilmaha aan qaangaadhin weeye mutayaqidun oo soo jeedaa sebi isagu la mid yahay kabaaliqan buu la mid yahay oo isagana diya ka waajibi mayso oo inta badan dee kaa muraahiq baaliq maadu iskaga dhow yahay arrimaha kuma ta'asuro kuma raadoobo walow saaxa hadduu ku qayliyo calaa saydin ugaad fadla daraba sabiyun dabeedna sebi ayaa isrogrugo isbaraanbaray wasaqada waa dhacay fadiyatun mukhafafatun diyo fudud la fudaydiyey ayaa calalcaaqilati tolka lagu leeyahay waxau sheekhu leeyahay halkii markii hore isaga uu kaga qaylinaya baa ninkani dee ugaadhiyo waxbuu ku qaylinayey qayladii dabeetana ugaadha uu ku qaylinayey uu ku didinayey ayaa fadaraba waxaa isbaraanbaray oo isla dhowlay sabiyun sabi aan mumayis ahayn baa wixii ka maxay oo islooy markaa sabiguna meel sar u saara wasaqada dabeedna waa dhaco sidii buu ku dhintay fadiyatun mukhafafatun cala alcaaqila diyo la fudaydiyo geela shantii sifo loo qaydiyey ayaa lagu leeyahay ninkaa ugaadha ku qaydiye tolkii maxaa yeele dee shaksigan uma qasin haddii dee au masalan beridaa isaga dhinto ubaxa naxid iyo boodid iyo baraambarkaa aan lagu aragna dee ma damaan ma yeelanayo